kulanti wanaagsan iyo cawaysin wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sheeko la yaab leh oo ku saabsan haweenay furiin maxkamadda ka dalbatay kadib markii ay cabasho ka muujisay habdhaqanka odaygeeda haddaba su-aashu waxa ay tahay gabadhyo xaajigeeda oo kala cawdaa waa la arki jire maxay kaga duwan tahay se maxay tahay waxa ay ku sababaysay in ay furiinkaasi ay ku dalbato gabadha waxay tiri ninkani jacaylkiisii uu aniga ijeclaa ayaa iga batay bay tiri naxariistiisii baa badatay bay tiri hadiyadihii uu iisoo iibinayay baa badatay bay tiri xataa waxay tiri shaqadii guriga aniga oo aan ka dalban oo aan weydiisan ayuu iga caawinayaa bay tiri hadal xun baan kala ahay bay tiri muran baan ka waayey
sidoo kale waxaan idiin hayaa waxyaabaha dhaqankii hore soomaalidu ay lahaayeen ee haatan laga cabsi qabo inay suulaan ciyaarihii la ciyaari jiray iyo weliba hanaankii loo hasaawi jiray ragga afqabeenku maxay dhihi jireen adaan ku arkayo adaan ku arkayo indhaha ku jalleeco indhaha ku jalleeco afkayga ku ama inadeer ardaluulay hele ee markaad dhahdo dee iyadaa isgaranaysaba hore isoo boodiba
qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin caawana waxaan idiin hayaa
uurkayga wixii ku jiray kortaygaad ka akhrido waxaan kugu odhan lahaa afkaad kala soo baxday abaayo hildeerida baa laydhaha barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington haddii aynu ku horrayna dhegaystayaal dhanka iyo dalka isutagga imaaraadka carabta oo ay ka dhacday sheeko warbaahinta dunidu ay saacadihii lasoo dhaafay si weyn u qaadaadhigaysay islamarkaana dad badan soo jiidatay sheekadaas oo ah haweenay ku nool dalkaasi oo maxkamadda shareecada intay tagtay ka dalbatay in laga furo ninkeeda iyada oo ku sababaysay arrin la yaab leh oo filan waa ku noqday dadkii kadib markii ay ku sababaysay in sayigeedu si xaddaafa uga badiyey jacaylka haddaba yaanan sheekada idinka dilin aan soo dhoweeyey waryaha v o eda cabdixaafid cawi ismaaciil oo sheek cabdixakiin oo aad ayaad u mahadsan tahay horta sheekadan marka ay maqlaan gabdho badan oo soomaaliyeed waxaan ka baqayaa inay inantaa ay raasalaanba oo ay cadho darteed ay nafta isugu timaado sheekadani waxay ka dhacday magaalada fujaara oo ku taala dalka isotanka imaaraadka carabta gabadh ayaa cabdixakiino waxa ay tagtay maxkamadda waxa ay xaakinkii ka codsatay oo ay ka dalbatay in ninkii qabay oo sanadun ay wada joogeen cabdixakiinow uu furo waaba yaab hadda waa sanad keliyaaoo markaa maxay sanadkaa ku saniftay odayga waaba lasu cusub yahay de markii la yidhi maxaa jira waa isku cusub tihiin maxaad ka cabanaysaa dee waxaa la filaya inay tiraahdo dee ninku magaranaysa waa i gacan qaadaa waa gacan adag yahay haddii baydmayo dee gabadh kale iyo waxbaaba laga yaabaa laakiin sheeke sheekadaasi ka duwan cabdixakiinow oo aad loola yaabay ayay gabadhi sheegtay gabadhi waxay tiri ninkani
haye jacaylkiisii aniga ijeclaa hadda waa jacaylkii ayaa iga batay bay tiri hadda muu yaraana u batay uu batay hayaye oo suu batay markaa ninku muxuu sameeyey naxariistiisii baa badatay bay tiri haye hadiyadihii uu iisoo iibinayay baa badatay bay tiri cajiibay cajiib xataa waxay tiri shaqadii guriga aniga oo aan ka dalban oo aan weydiisan ayuu iga caawinayaa bay tiri hadal xun baan kala ahay bay tiri muran baan ka waayey dhirbaaxan ka waayey haddiicalaan ka waayey waa intii laga ordayey ee laysku nacayey lagu kala tegayay o dhan waa intii gabadh ka ordayay iyaduna ka cabanaysa hay waxay tiri ninkii jacaylkiisii baa batay waan waan xanaaqayaa dab baan isku furayaa magaranaysa waan gelgelayaa shidan aba shidanba anigii baa buu raali gelinayaa waxba kama soo qaado xag buu isiinayaa raalli ahow buu ileeyahay ka daranee hadiyadiba hadiyadday ka qurux badan tahay ee ay ka macaan tahay ee ay ka udgoon tahay ayuu haddana weliba aniga ii keenayaa bay tiri waxay tiri aniga dhanba hawey naqaskii baabu ninkaygu xidhamay markaa si kale kuma garatida gabadhaasi waxaa qarqiyey oo gebigeedaba caburiyey waxa weeyaan waa hadiyado iyo naxariis iyo jacayl ninkaasi uga timi iyo kalgacal iyo kalgacayl iyo wanaag iyo weji furnaan oo markaa may wadaninoo aayarun nimcadeeda iskamay haysane waxay samaysay way cabatay waxay tagtay in ninkii laga furay doonto cabasho maahe furniinba cabashadaaba la qaateeyey furniin bay dalbatayba oo in gebigeedaba dalaaqdii la siiyo uu fasaxo ta ka daran waxa wey cabdixakiinow haye dee xaakinkii baa ninkii waraystay oo yidhi warniyosa waxu jiraan Wonderful.
ninkii waxa uu yidhi horta aan sheekada aan aan dhameeye waagii hore xitaa ninku waa yara cayila oo dee magaranaysa carabta dee nicmadu waa iska badanto alxamdulilah iyo dee cabitaanka badan waa yara nin yar buran buu ahaa Wonderful.
Ah, waxay tiri warniyo dee waa maxay waad yar buunaantan iyo waxani ninkii waxa uu bilaabay jiim inuu tago uu exercise iyo jimicsi iyo dee uu isku qaado suu miisaanka u rido.
siduu miisaanka u rido Haye.
siduu xitaa u dadaalayay Haye.
ee uu jiimka u jiray cabdixakiino wog buu ka jabay ninka oo dhaawac baa soo gaaray isagoo iyadoo daraaddeed dadaalaya si uu raalli geliyo xataa dhaawac baa soo gaadhay waxaan xasuustay un marka een, hees ka mid a heesaha muddooyinka dambe aadka loo dhagaysto Si een, fiican.
ee, oo dabcan een, ee, maxamed biinke uu ku luuqeeyo waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin waanan raalli geliyaa bel inaan la kala goyo waxaan u maleynayaa heestaa ninka sameeyey sheekadan hadduu dhegeysto inuu mid taa ku dhudhow Taa ku dhudhow.
uu ka samayn lahaa haye ninkii maxkamadii waxa ay tiri gabadhii markay tiri waa ninkan xitaa maalin uu cadhoodana waan ka waay haye isagii baa la waraystay Waa- wuxuu yidhi xaakin waa jirtaa gabadhaas waxay ka cabanayso waxa ay sheegayso waa u sameeyaa laakiin sanad keliya ayaanu isqabnay haye bal dee waxaan kaa codsanayaa xaakin in aad waktina siiso oo aanad gabadhan dee inaan furo aanad ka ogolaan oo anna aan isbedelo marka inaan Marka- soo baranaan doonaynaa buuri sanadkaa waqti waa nugu yaryahay waqti waa nugu wareegay lakin su-aasha waxay dee ma laga yaabaa cabdixaamid ma laga yaabaa Hay.
inuu ninku xagga kale u rogo xagga xagga qiraarka ka tuso dee muxuu sameeyaa dee hadduu hadday macaankii xamili weynay dee dhalaan kale ina daranto soomaa markaa dharbaaxo waagu ugu bariyo dhabalkuna ugu oo dhaco mido midoo mid ka darane meel dhexaa ma laha aragtay in la yidhaahdo qiyaas loo sameeyaaba ficneed haddii wanaaggii badnaa iyo kalgacaylkii iyo hadiyadihii iyo wixii wanaag oo dhan ay ka cabatay hadduu dhinaca kale ugu rogona maana iyaduna kasii badnaanay markaa dhexdhexaadka inuu ku eego inuu dhexdhexaad ku eego.
dhexaadka u eego ha markaa dee gabdhihii eh, dee kolle gabdho badan oo soomaalidu dhegeysanayaana oo inta badan dee waad igan arko iminka dee eh, facebookyada iyo meelaha gabdho waxay kaga cawdaan raggu ha noqdaan magaranaysaa dee romantigo hadiyadaha oo ha wanaagsanaadaano dee markaa dumarkii mar dhinacna hadday ka yidhaahdaan dee ragga ha isjarciyaan dee ninkii eh, xaaladiisu ay noqotay janatulfirdowsana ay tiraahdo maalinba waa cadhooda waa cadhoon waaye dee waa laba isla maaha dee cabdixakiino horta midunba iyada meeshaasi aan kama qarsoonaan ninka odayga ah haddiiba ay dhacdo gabadha kala dhammaadaan oo imika waktigaa la siiyey ay ku heshiin waayaan oo ay maxkamadaasi shareecadii kala furto midun baan ku oga horta ninkaasi wuxuu helayaa Gabadh haleya.
suuqiisu si fiican horta horaa laga qaadanaya si fiican waayo inta sife ee uu yeeshayba waa intii laisku waa raaciyey intii gabadhima doonaysay Maanta gabadhii way doonaysaa.
caddaan iyo madow marka
soomaaliya carabba su-aasha waxay ka timan gabadha si fiican iyada gabadhan ladnaanta xajin dee weyda kolley waayi mayso iyaduna mid dee magaranaysa xagga kale u roga aada iyo aad baan kugu mahad celinaya dhagaystayaalkaas wuxuu ahaa wariyaha v o eda cabdiwaxaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi la socday mar kale ayaan dhammaantiiba idin leeyahay caweysi wacan oo wanaag soomaalida ayaa sida aynu ka warqabno leh hidde iyo dhaqan soo jireen oo ay ku soo dhaqmayeen muddo dheer hase yeeshee muddooyinkii dambe waxaa jira dadka qaar walaac ka muujiya inuu dhallinrag ku imaado hidde iyo dhaqankaas iyaga oo soo deliishada amaba ku sababeeya isbeddello ku yimi afka oo ereyo qalaad ay soo galeen habdhaqanka bulshada oo isbeddelay iyo weliba dhinacyo kale oo dhaqankaasi saamayn ku yeeshay haddaba waxaynu xubintan ku eegi doonnaa waxyaabaha dhaqankii hore soomaalidu ay lahaayeen ee haatan laga cabsi qaba inay suulaan ciyaarihii la ciyaari jiray hannaankii loo hasaawi jiray iyo weliba waxaa isbeddelka ku imi ee nolosha baadiyaha iyo weliba agabkii hore loo adeegsan jiray bal haddaba aan soo dhoweeye cabdinaasir axmed barkhadle oo ah hal abuur ku noola magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari dalka kenya islamarkaana magaaladaasi ugu warramay wariyaha v o eda maxamed faarax shire badiyu wuxuu lahaa aqal wuxuu lahaa weel wuxuu ka kooban yahay wuxuu aqal iyo weel aqal iyo weel markii la dhawaa intii lagu adeeganayay iyo wixii roobkii iyo qoraxda laga gelay xoolo xoolihii iyaga waxbaa ka dhaqan laba qodob baa suulay aqalkii waa suulay gabdhihii wax samayn jiray ama wax soohi jiray cilaan bay marsadeen waxay hilmaameen inay haween baadiye ku dhaqan yihiin amaba iskuul baa la geeya waa lagu khasbayba haddii iskuul la geeyeen oo laba eray luuqad qalaada la barayn way ka gudubtayba si wixii hooyadeed samayn jirtay horta aqal iyo agab isa- iyagu waa ku daayeen oo waa suuleen awrta waxaa lagu raraa jeerigaamo yaa lagu dhaansadaa weelasha gela waxaa lagu maalaa weelal oo ba- qalin ah dhow dhahay marka hasha lagu dhiijiyo adhigii baa lagu maalahayaa Een, ciladan aas-aaskeeda iyo dhibaatadeeda waxa kowga ka ah ee keenay annagu waxaan u haysanaa inay heermagaalka yihiin oo- oo ay ciladu tahay heermagaalka soomaalidu inay magaalo gasho heshiis baynu ku nahay laakiin qaabka aynu u wajahayno waxeenni inagu aynu lahayn heshiis laguma ahayn lagama tashan waa tahay marka waxaad is leedahay markaan baadiyaha ka imaanaynay in beledka soo gelinay waxaa habooneed inaan la soo galno fandaalkii xeeradii aqal hoorigii yaa ka macaanba waaba iyagaaba wax asala jira ka cunta macaan ka fiican haddaan dherigeeni iyo xeradeenni iyo shiidkeenni iyo weelkeenni iyo fandhaalkeenni aanu la imaan lahayn magaalooyinka oo nin walba kurtii la qoray iyo bahashii iisha galoontii iyo haddii la kuusam ogol yahay maxay aameelkii iyo haruubkii dhiishii aynu la imaan lahayn oo idiinteenni magaalada ay imaan lahayd dadku sidan uu u baadiyaystay umaba aynaa baadiyaysanen cilladdu waxay ka imaatay baadiyaha laga taga un baynu nidhi xaggeen u guuraynaa maxaan samaysan ila warshada melihin inaga wax ma soo saarno weli waxaad moodaa afka inaynu sheegato ka nahay dhaqanka sheegato ka nahay weelasha sheegato ka nahay kulligeeno dhan xoog laynagu haysto marka waxaynu u baahannahay hadda lugaha inaga soo jeeda intaynu cifanno inaynu wax samayno kulligeenba aan isxilqaano saasaa loo baahan cabdinaasir haddaad fiirsid hadda dhaqamada guuray ee maga- ee u- ee kasoo guuray macnaa dhaqamada ka guuray dhulka remiiga ama dadka remiiga ay degan yihiin oo kale waxaa ka mid a labiskii oo kale Eh, waxaad arkaysaa in en, en, caruurta eh, joogto eh, en, baadiyaha jooga qaabka u labisan yihiin waa runta cilladaha jiray ka mid tahay cilladaha jiri waxaa ka mid a lebiskii baa ka mid a waxaad arkaysaa ilmo dhar isboorti ahoo midkii chelsea iyo ba- liverpool iyo tiimankooda markay tiisinka samaynaya ama ay xoogaa jimicsi samaynaya dharkii ay xidhan jireen geel buuna la jiraa waxyaalaha cilladaha wax- waxyaalaha guure bay ka mid tahay waxaa tusaale kale oo kugu filan ciyaarihii dhaqankii hiddaha ahaa ee habeenkii laysku shukaansan jiray ama laysugu yeedhan jiray iyaguna meeshay ka baxeen wax kale bay isu bedeleen iyo dhaqan xumo kaleento iyo hoogiyaba meeshay ka baxeenba oo cid taqaana lama hayo waxaa ka mid ahoo kaleento war dhinac kale war xitaa kabaha la xidhaan kooyo war weelka shaaha lagu cabaan kooyo war sal iyo baar lugaha inaga soo jeeda lugaha waata maxaad ka xasuustaa en, ciyaarihii eh, lagu soo caweyn jiray eh, remiiga oo kale horta waa adduun iyo waayihii ee haddee nalagu celin maha oo hadda jaaniska dib dambe wea ayga ohin adeero adduun iyo hawlihii aygu celin annagoo halkan oo kale intaanu caano geel ka dherigno oo yara kilkashanada yara shuurino saa dhahno Eh, haddaad garanayso suurina rabka macnaha ursano wey.
xoogaa yare aan dhahno in macnaha xoogaa raganimada yaro yaro ursan haa oo halkan oo kale ka lugayna isagoo dheelka iyo sayaxa iyo dhulka roobka da-ay iyo qashka baxay iyo waxa aad yaabaysa heerdushi intaan istaagna aan dhaanta ku qabsanno ama ansaar ku xidhannana waa garanaya adduuna waa adduun maxay kuugu dabeeya waryaa igooyniyo alla allama
marka marka marka dhacay yaa waxaad i xasuusinaysaa wixii waala soo maray warya alla allama inaadero iga da beri abwaane eh, marka eh, heerkaa aan marayno oo aan kishii ursanno oo aan gabadhii raadino baaqa gabadha loo baaqi jiray markaasoo kale tusaale ahaana siiso Ha, ha.
Ha, em, waa noocyo badnayd waxaa jirtay xilli waxaa jirta ay ciyaartu isku dhacdo markay ciyaartu isku dhacdo raggu dee waa labo waa nin afqabeen oo afkiisii hooye iyo sidii hooyadiisu korisay wiilhoog ka ah oo tilmaan afeed bixin kara iyo nin intuu gadaal istaago gabadha tafta qabto Oo markii dhaantada ama saarka ama helada la Midda ciyaaraya doonta ha ahaato. si tartiib ah gacanta ugu baaqa rag labadaas ah dee ragga afqabeenku maxay dhihi jireen "Na anaan ku arkayo anaan ku arkayo indhaha ku jalleeco indhaha ku jalleeco afkayga ku ama inadeer ardaluulay hele ee markaa dhao dee iyadaa isgaranaysaba Hore- hore usoo boodiba Mm, waa dha- waa tii dhaanto hore ay jirtay dha markaan orka qaado soo orodo ardaagii ooda soo jebi tii oo kaleento uno waa baaq anagu dee ragga anaga waxaanu ahayn maarata afkooda maali jiray hadda aad haynugu celi haygu ohin haygu ohin haygu ohin magaalaan imaaday afkii noocaas ahay waxaan arkay laga baxay waa aniga laftaydii baa maarata uga waan ugaadhoobay si aan ahay ma garanay marka haddaad arrimaha haddaad igu dhaqdhaqaajiso dee laftayda ya inaad rugaas waxba igu soo kici Eh, waata abwaane en, markaad fiirisid en, qaabkii eh, beriga hore laisku guursan jiray iyo hadda eh, farqi weyn baa u dhexeeya waxyaalaha la arkayno waxaa weeye en, en, wax culus oo fara badan oo dhaqaala ah iyo wakti la gelinayo haddana dhaqankii gebi ahaanba haddana lagu tumanayo En, iyadu sidii loo isku guursan jiray iyo sida hadda mataqaanaa xaaladdu ay tahay haddaad dhegeystayaasha uba bidhaamiso Ah, aan ku warram hadda guurba ma jiraan ku dhihi karaa sababtoo ah gabay waa la dhihi jiray face waa- waa- waa- waxaa la dhihi jiray ha fushuq mar aan tirinayo waxaa ku jirtay caashaqii faruuyaha afkiyo feedhu qarinayso fududaa fagaaraha lakin figix weeyaan furiin iyo garoob soo fataa faashinkaa dhalay waxaa ku jirtay En, markaasaan ku leeyahay de hadda guurba ma jiraan dhihi karaa sababtoo ah, ma waxaad dhihi kartaa guur ma aha waxaan magaalooyinka ka dhacay waa dhaqan ajnabi oo caadi oo lasoo safriyey guurkii baadiyaha wuxuu ahaa guur caalami ah, ama guurkii hore soomaalidaba baadiye keliya ma aha wuxuu ahaa guur caalami ah dadku si nidaam leh laysugu aroosiyo caruuska iyo caruusada lasoo fadhiisiyo saddex ciyaarood la tunto saddexdaa ciyaarood mid ama saar bay noqon ama dhaantay noqon ama walasiqay noqon ama wilwilay noqon ama waxay doontaa noqon ama ja- jaandheer noocay doontaba ka dhig mid waa ciyaar caalami ah oo kor loola baxaayo midna waa ciyaar lagu kala tala qaadanayo oo gabadha iyo wiilka wax la farayo oo loo sheegayo inay heerka dhaqdaan ha siday heerkooda ku dhaqan lahaayeen oo edeebsan dadkuna rag iyo haween kaliya tan waxaa la tusaya miyaa marka waa qodobka saddexaale majaajilo u dhaxaysa dhallinyarada oo iskaftambarasho oo dabeecadda qofka lagu rumay lagu gelinayo oo lagu ogaanayo qofka si dabeecadiisa yay ahayd tusaale xujooyin baa dadka lagu xidhi jiray he- he- waxa- maxaa hebel maxaa usoo baxay inuu soo gurguurtaa usoo baxay hebel maxaa si durwaaga inuu socyaa u baxday hebel maxaa usoo baxay inuu afar heesood qaado hebel maxaa usoo baxay inuu lix heesood qaado hebel maxaa usoo baxday inuu shan gabay tiriyo he- oo ma garanaysa xujo oo dadka maskaxdooda xitaa fidinayso ay maskaxda ku faahayso maskaxda dhalinyarada layskuna dabeecad baranayo qofka dabeecadda xun midka fagaara ka naxale midka cabsan haya midka aan waxba garanaynin maskaxdiisu ah, kulli lagu kala ogaanayo yaala qabinta
weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka caweyska washington ee v o a haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga kuna soo dhowaada qaybtii u dambaysay ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaane maxamed muumin ababe si guudba macnaha inta badan heesahayna soo qaadanay ee aynu kaga hadalnay waraysigan aad barnaamijka caweyska washington siisay qaar badan qisooyin badan adigay kugu saabsan yihiin oo dee jacayl guulaystay saa tilmaantay oo noloshaada abay ku qotomaan amaba ay la xidhiidhaan hadday kaga soo bilowna heestii qormo xasiliya maxaan ku idhaahdaa dhammaan markaynu saa soo wadnay iyo dee xasnaya kuwan dambood ku ducaysanaysay iyo ugubiya intan oo dhan n eh, marka la yidhaahdo heesaha inta badan dadku waxay isweydiiyaan qofka heestaasi noloshiisunbay la xidhiidhiyaan mar kasta hadduu sameeyo mid daadisa iyo hadduu sameeyo mid eh, jacayl oo de iyadana noloshii la xidhiidhaysa marka markaad eegto bulshada waxa ugu badanay ku weydiiyaanee adigu aad dareentaa muxuu yahay waxay anigu horta waxaan inta badan eh, waxay dadku dee xagga jacaylkaa baan kaga badanahay dadkuna inta ugu badan waxaad moodaa inay xagga jacaylka unbay kala xidhiidhaan xataa dadka qaarkood waxaad moodaa inay eh, iga warramaan qisooyin jacayl oo ayaga ay ay ku saabsan hadan saysaa aad aad moodo inay en, eh, inaan nacam- arrintooda lafteeda wax kala qabtaan aan ka daweeyo oo kalan tala ka siiyo inay weydiiyaan baad moodaa xagga jacaylka dadka inta badan kala xidhiidhaan oo wax iga weydiiyaan si wanaagsan Een, adiga marka la yidhaahdo maxamed muumin ababe een, oo dee dabcan nin haddana dhalinyaro ah, haddana sugaanta aad samaysay tiradeeda iyo dhumucdeeda Een, ma la odhan karaa isma laha oo dee da-daadii waad ka dheeraysay inta dee da-daadu tahay iyo weliba inta sugaanta aad samaysay way kala badan yihiin En, dadku sidaa way yidhahdaan lakin anigu weli waxaan rabaa en, waxaan waan salugaaba waxaan rabaa inaan intan in ka badan sii samayn lahaa haye dadku si badankood sidaa bay gu yidhahdaan anigu lakin weli waxaan ku jiraa waa markaa leelaa haye kowna ma joogtid baa adu nafta ku tiraa weli weli maadaku baadba ka dareen baan tidahdaa ka soco mooyaane weli weli anigu waa darajisman o dhan si wanaagsan ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabaynaynaa maxamed een, hees magaceeda ay ka muuqato een, hees la yidhaha awliyo ha ka awliyadaasi ma sii tii duulaysayba ma tii boodaysayba ma awliyadaasi maxay ahayd awliyadaasi en, kolley waa jacaylkeygii baa la xidhiidha iyadayo waa heesihii iyo xagga ah, jacayl qisadii jacaylkeyga ku saabsanaa weeye marka magacyadii horumaynu tana raacinina xasilaya iyo maxaan ku idhaahdaa aad iyo aad xaggaasay toos ugu xidhan tahay heeskaas waan gartay marka awliyeba hadda gaadhay hawliyaadi gaadhayo foorkayga wixii ku jiray korkaygaad ka akrido waxaan kugu odhan lahaa afkaad kala soo baxday abaayo ildeerida baa laydhaha macnaha sida ka muuqato magacaba iyo ereyada imika een, uurka wixii ku jirayba mar hadduu qofka la soo baxay ildheeri heer uu ka gaadhay macnaha waa awliyaba dee ma awliyaa tahay baan leeyahay waa marka awliyaa tahay marka waa codka maxamed axmed bakaal ciro ayaynu kusoo gabagabayn doonaa Een, aad- laxankana waa cabdiraxmaan cali xaj cabdiraxmaan cali xirsi isna saaray laxanka codkana Isaguna waa waa axmed axmed weli strong weeye si wanaagsan waa hagaag heestaasi awliyo iyo weliba codka maxamed axmed bakaal ciro ayaaynu kusoo gabagabayn doonaa dabcan waraysiga gaarka ahaa ee uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan maxamed muumin ababe maxamed waa ku mahad celinaynaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadat aad iyo aad baad umahadsan tahay sharaf baana ii tahay aad iyo aad waa ku faraxsanay
indhaha nuurkoodii
guud ahaanna dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tani intaynu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
abbaye